أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaaبه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay تfsiru suuraةi آli عمraan casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda soddon iyo sideedaad ee suuradda ka mid ah waxaa noo soo dembeeyey maryam sidii ay ku dhalatay iyo zakariya inuu kafaalo qaaday nebiyullaahi zakariyana uu maryam ku arkay karaamaad mirihii iyo cuntadii iyo wax aan markaas waqtigaas oolin meeshaasna aan laga helaynin ayuu mar walba agteeda ku arkayey marka uu mixraabka ugu galo taa markii uu wax ka weydiiyeyna waxay tidhi qaalat huwa min cindi illaah ina allaha yarsuqu man yashaau bigayri xisaab waxyaabaha ilaahay dadka ku arsuqana ilmaha ayaa ka mid ah sida uu ilaahay cuntadaba dadka ugu arsuqo ee ilmuhuna risqiga ayay ka mid yihiin iyagana marka nebiyullaahi zakariya meesha waxaa uga muuqatay inuu allah subxaanahu watacaalaa ilmo inuu weydiisto qaala tacaalaa alla wuxuu yidhi hunaalika meeshaas ayaa dacaa zakariyaa zakariye uu bariyey rabbahu rabbigii uu bariyey qaala waxa uu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow hab lii ii hibee min ladunka adiga agtaada iiga hibeey duriyatan ubad ubadka oo dayibatan wanaagsan igaga hibee innaka adiga samiicu ducaa'i ducada mid ajiibe ayaa tahay samiic bimacnaa mujiib weeyaan samiic magacan laba macnuu leeyahay mudrikul aswaad mid midka aswaadda iyo codadka maqlayo oo haleelayo oo cod ka qarsoonaanaya ounan jirin oo maqlid badan ama samiic ajiibid badan in la yidhaahdo oo kan ducada ajiibis badan way alleh dayib hadda halkan marka maadaama duca loo idaafeeyey qariino waxay u tahay samiic bimacna almujiib inay tahay ay inaka mujiibu ducaa weeyaan hunaalika meeshaa ayaa dacaa zakariyaa zakariye uu bariyey rabbahu rabbigiibuu bariyey meeshaas ayaa rabbigii uu ku bariyey qaala waxa uu ku tuugay qaala waxa uu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow hab lii ii hibeey min ladunka adiga agtaada duriyatan ubad duriyo igaga hibee duriyada oo dayibatan wanaagsan qurdubi meeshan waxa uu yidhi dallat ilaayatu calaa talabi lwalad aayadda waxay tustay qofku inuu ilmo dalbi karo oo ilaahay ilmo uu weydiisan karo wa hiya sunnatu lmursaliin waa sunnada rususha waaye middaas fa idaa kaana haakadaa arrintu hadday sidaa tahay falwaajibu cala alinsaani qofka waxaa waajib ku ahoo laga rabaa an yatadaraca ilaa rabbihi rabbigii inuu u tadaruco isu bihinbihiyo ilee ducada isbihinbihin iyo isdulleynaa ku jirtee rabbigii inuu isugu dulleeyo fii hidaayati waladihi ilmihiisa inuu hanuuniyo wa zawjihi iyo xaaskiisa uu hanuuniyo alleh bitowfiiqi lahumaa inuu waafajiyo khayrka walhidaayati hanuunka wasalaaxi inuu waafajiyo walcafaafi dhowrsanaan waricaayati ilaalin amarka alle la ilaaliyo wa an yakuunaa muciiniina lahu iyo inay noqdaan kuwo ugu kaalmeeyo calaa diinihi wa dunyaahu diinkiisa iyo adduunyadiisa kuwa ugu kaalmeeya inay noqdaan sidaas inuu dalba ayaa waajib ku ah marka meesha waxaa laga qaadanayaa nebiyadii hadday ilmo dalbayaan in ilmo la dalbi karo asbaabteedana markaa lala imaado ilmaha marka la dalbana in la dalbayan in ilaahay laga baryo inay noqdaan ilmo iyo xaas hanuunsan towfiiqda ilaahay waafajiyey dhowrsan oo wanaag leh amarka alle ilaalinayo isagana ugu kaalmeynayo daacada rabbigii ugu kaalmeynayaan ee hadday daacada rabbigiis ka mashquulinayaan waa dhib inkastoo ilaahay subxaanahu watacaala uu yidhi inamaa amwaalukum waawlaadukum fitna ina min aswaajikum waawlaadikum caduwan lakum faxdaruuhum haddana marka cadowtooyada macnuhu waxay tahay waxay sabab u noqon karaan inay adiga diinta kaa leexiyaan taas marka inaad iska ilaaliso ayaa la rabaa ood rabbiba ka bariso in ilaahay ounan kugu dhuminin sidaasuu qurdubi uu faa-iideeyey aayaddan innaka adiga samiicu ducaa'i ducada allaha aqbala midda midkan aqbalidda badan ayaa tahay fanaadat waa way u dhawaaqday hu isaga isla markiiba fa-da tacqiib ayay keenaysaa isla markiiba fanaadat waxaa u dhawaaqday hu zakariyaa almalaa-ikatu malaa-igtii ayaa u dhawaaqday walxaal huwa isaga oo qaa'imun mid taagan ah yusallii uu tukanayo filmixraabi mixraabka dhexdiisa uu ku tukanayo meeshii marka yacni uu ku cibaadeysanayay meel kora waayo oo horeysana dayb mixraabku ana allaaha biana allaaha sidaan ayay marka ugu waxyoodeenoo sidaanay ugu dhawaaqeen ana allaaha biana allaaha alleh yubashiruka wuu kuu bishaaraynayaa biyaxyaa iyuu kugu bishaaraynayaa nebiyullaahi yaxyaa musadiqan xaal uu yahay kii rumaynaayo bikelimatin kelmad mid ku samaysmay kelmadda oo minallaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay wa sayidan xaal uu yahay yacnii mid fadli badan oo sharaf badan oo cilmi iyo cibaado ku sharaf badan waxasuuran xaal uu yahay mid haweenka ka ceshoon oo haweenkii marka iska manciyey isaga wa nebiyan xaal uu yahay nebi nebiga oo min asaalixiina yacni wa saalixan min asaalixiina iyo mid suuban oo kuwas u suuban ka mid ah fanaadat way u dhawaaq waxaa udhawa way u dhawaaqday hu zakariyaa almalaa-ikatu malaa-igtii ayaa u dhawaaqday walxaal bayna u dhawaaqday huwa zakariya qaa'imun uu yahay ku taagan yusallii uu tukanayo filmixraabi uu ku tukanayo mixraabka malaa-igtii baa marka la khidaabtay oo la hadashay shifaahan si uu maqlaayay ula khidaabtay oo ay maqashiisay isaga oo tukanayo fii mixraabi cibaadatihi ku dukanayo wa maxalli khalwatihi iyo meesha uu goonidiisa ilaahay ugu caabudayo wa majlisi munaajaatihi wa salaatihi majliska uu rabbigii kula faqo uu ku dukado dhexdiisa ayb wixii marka loogu bishaareeyey ayuu alla subxaanahu watacaala uu ka hadlay ayuu tilmaamayaa halkana ana allaaha biana allaaha alle ayb marka ana allaaha sidaas waa ina allaha haddii la yihaahdana yacnii faqaalat ina allaha malaa-igtii waxay tihi marka ina allaha yubashiruka sidaasay marka noqonaysaa haddii saa la akriyaayb ana allaha biana allaha alle yubashiruka wuu kuu bishaaraynayaa biyaxyaa buu kugu bishaaraynayaa yaxyahaana marka wuxuu noqday magac aan isaga hortii looga horreynin oo aan la bixininba ayb sida suuratu maryam aan ugu tegaynin musadiqan xaal uu yahay midkii rumaynaya bikelimatin rumaynayo ilmaabreeday ahaayeen yaxye iyo zakiyo yacnii iyo iyo nebiyullaahi ciisa ibnaha khaalatin ayay ahaayeen marka bikelimatin kelmad mid ku samaysmay isagoo rumaynayo kelmadda oo minallaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay marka bikelimatin maxaa laga wadaa tafsiirka ugu badan mufasiriintu ay fasireen bikelimatintan waxay tahay ay biciisa bni maryam ciisa laga wadaa nebiyullaahi yaxyaa ciisoo rumayna ciise marka kelmad maxaa loogu tilmaamay aabba ma lahayn isaga hooyo unbaa dhashay wuxuu ku samaysmay kelimadii alle ee ahayd kun ayuu ku samaysmay ayb maadaama uu kelmadii alle ee kun uu ku samaysmay ayaa kelmadiiba la idlaaqay oo musadiqan bikelimatin baa la yidhi kelmaduu rumaynayaa yacnii waxaana loo jeedaa kii kelmadda ku samaysmay ayuu ayuu rumaynaa ayb ee ma ahan marka nebiyullaahi ciisa isagu caynu kelimatillaahi inuu yahay ma aha caynu kelima kelmadda alle caynteeda lafteeda nabi ciise ma aha waayo kelmadda alle ee ilaahay kasoo baxayso waa tilmaan ilaahay waayo alle uu leeyahay tilmaanta ilaahayna makhluuq ma ahanoo waa sifo alle uu leeyahay alle iyo tilmaamihiisana makhluuq laguma sheegi karo nebiyullaahi ciisana waxaan ognahay inuu yahay makhluuq marka kelmaddii allo waaye ciise la dhihi maayo kelmaddii allow ku samaysmay baa la dhahaa ayb almukawanu aw ilmakhluuqu bikalimati illaahi kii lagu abuuray marka midkii kelmaddii alle ku samaysmay ayuu rumaynayaa wa akharu lmufasiriin saasay u badan yihiin qaar baa marka bikelimatin waxay ku fasirayaan culimada ka mid ah ay bikitaabin min allahi kelmaddii bimacnaa yacni kitaab ayaa loo jeedaa bay dhaheen kuwaana marka luqawiyiintay u badan yihiin walidaalika ibnu jariir wuxuu yihi markuu riwaayaadkii sheegay hore waqad zacama bacdu ahli اlcilmi bilugaati اlcarab waxay sheegeen buu yihi ay ku andacoodeen ahlu cilmiga qaar kamida oo luqada carabiga yaqaana carabta luqaadkeeda min ahli اlbasrati oo reer basra ah ana macnaa qowlihi musadiqa bikalimati min allahi macnaheeda ay bikitaabin min allahi inay tahay min qowli اlcarab ayay ka timid buu leeyahay anshadanii fulanu kalimata kada hebel wuxuu ii tiriyey kelmaddaas shicir dhanna waahad waxa uu u tiriyey yuraadu bihi waxaa loola jeedaa marka qasiidatu kada yani qasiida qasiido dhan baa kelmad lagu tilmaamaya asdaqu kalimatin qaalahaa shaacirun jumlo dhanaa la sheega kalaa inahaa kalimatun huwa qaa'iluhaa wamin waraa'ihim barzakhun ilaa yowmi yubcahuun marka kelmad waxay iska noqon kartaa kalaam iska badan ama yar ama dhexdhexaad wa kalimatun bihaa kalaamun qad yu-am marka macnahaasay u jeedaan meeshaan marka marka ibnu jariir laakiin waa ku diidayoo sidaasay dhaheen buu yidhi jahlan minhu bita'wiili اlkalimati sidaa buu yidhi bacdigaa isagoo ka jaahil ah kelmadda macnaheeda halkan loo jeedo tafsiirkeeda waijtiraa'an calaa tarjamati اlqur'aani bira'yihi iyo dhiiranaan uu ku dhiiranayo qur-aanka inuu ra'yigiisa ku fasiro yani wuxuu leeyahy tafsiirkan ma'huur ma aha bikelimatin in laga wado bikitaabin tafsiir laga soo naqliyay asxaabtii iyo taabiciintii iyo dadkii yacnii tafsiir ay hore ay la imaadeen ma aha marka wuxuu ku dhiiranayaa buu leeyahay kitaabkii uu ku fasiro ra'yigiisa waa radiye marka ninkaana marka wuxuu u jeedaa abu cubaydata macmar bnu lmuhanaa waayo isaga ayaa majaasulqur'aankiisa ku sheegay ibnu ibnulmundirna tafsiirkiisa bisanadihi buu uga wariyey marka bacdu ahli lcilmi min yani bilugaati alcarab min ahli lbasra abu cubayda macmar bnu lmuhanaa buu ujeedaa luqawi ayuuna ahaa ninkaa ma unan ahayn isaga da culumta kale iyo mutabaxirkuma ahayn laakiin wixii kelmad luqa ahaan sida loo fasiraayo nin aada u yaqaanay buu ahaa walidaalika kitaabu tafsiir oo saxiixulbukhaariga marka uu kelimaadka carabi ahaan u fasiraayo meesha ugu badanoo bukhaari uu ictimaadayba waa abu cubaydahan macmar bnu lmuhanaa laakiin isaga de luqadda waa wax loo ictimaadayo luqa isagoo haddana sidaas ah waxay yidhaahdaan naxwada aada uguma fiicnayn sideeda culimada markay luqa ay sheegaan iyo naxwo labay kala tahay naxwadu waa qawaacidda luqada wa amaa luqa marka la yidhaaho waxaa weeyaan kelimaadka yacni macnayntooda iyo ashcaartii carabta in loo daliishado macaanideeda iyo waxyaabaha ku tacalluqay waxay yidhahdaan luqatan marka kelimad marka la sheegayo maa macna alicraab marka lagu yidhaha luqatan waa inaad markaa tiraahdid marka alicraabu alibaanatu iyo wixii marka icraabka luqa ahaan loogu macnaynayo haddaad isdilaaxii la soo boodid luqadii ma sheegin marka marka isdilaax iyo waxaa jira marka luqo isaga marka kelimaadka macnaynteedu aada u yaqaanay oo luqaatulcarab aada u yaqaanay laakiin waxyaabahan kale marka tafsiirka ma'huurka iyo inuu si uga maqnaabaa dhici karto isaga ayuuna u jeedaa sida hadda muuqanayso marka waana diiday ibnu jariir waxaa ka qaaliba marka tafsiirka inuu ma'huur ahaado tafsiir in lasoo guuriyo oo a'imadii hore laga soo guuriyo allaahuma hadda haddii uu noqonayo iyo wixii ijtihaad iyo kale meel uga furan yahay dhib ma laha ayb ayb alimaamu lbagawina wuxuu yihi sumiya kalimat allaahi ayaa lagu magacaabay ciise liana allaha tacaala qaala lahu kun ayuu ayuu yidhi min gayri abin fakaana waa ahaaday fawaqaca calayhi ismu lkalimati liannahu bihaa kaana kelmaddii magaceedaa dushiisa ku dhacay liannahu maxaa yeelay bihaa kaana kelmadda ayuu ku ahaaday haddii marka la yidhaha kelmaddii waaye waxayba noqonaysaa waxyaabaha ay deliishanayaan kirishtaanka oo ayagu ay leeyihiin ciise kelmad alle mar haddii la yidhi ee kelmaddii allana ayba alla ku tacalluqdo wax alla ka soo baxay ay tahay xaggiisa ee isagu marka qeyb ilaahay ka mida waayay ku leeyihiin hadhow marka macnahana marka waxaa weeyaan qur-aanku uu tilmaamayo ina mathala ciisa cind allahi ka mathali aadama khalaqahu min turaabin huma qaala lahu kun fayakuun kelmadduu ku samaysmay waayo macnaha ayb kelmadda oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay mid ku samaysmay ku rumaynaya w ayb de kirishtaannimaduna caqiide ahaan iyo marka la yidhaahdo kirishtaannimada maanta jirtaa wax lagu yacni wax qof caqli leh ama wax fiirfiiriyey oo taqliid iyo hayaraacnimo iyo adduunye raadin qof ka fogaaday ee xaq raadis ah wax uu maanta ku qanci kara ma ahan waxaadna ka dareemaysaa sida ay eberka ay u maran tahay kiniisadahoodu sida ay u maran yihiin yaadna ka dareemaysaa si loo soo galana music iyo waxa dadku ay jecel yihiin iyo ayaa la keenay si dadku usoo galaan un darteed waxaad dareemaysaa marka qanaacada lagu qabi karaa yacnii wax cilmi ku imaanayo iyo ma aha dadka marka soomaalida oo meelaha soo gelgeliyo hebelaa kirishtaan noqday iyo annagaa kirishtaan noqonnay iyo kuwa marka yacnii awalba xarig lama sitaan iska abay ahaayeen oo diintoodiina aan aqoon u lahayn ee shilimaad iyo raacitaankeed iyana ugu qancay waayo intay bannaanka iskeenaan xujaj cadcad ma keeni karaan oo ay dadka ugu qanciyaan ciisaa ilaah la caabudo ah allihii idin abuurayna waa lala leeyahay cibaadada wax ay bannaanka la imaan karaan ma aha ilaa annagu waxaan haynaa waxay tahay allihii annagana abuuray oo ciise abuuray bis aan caabudno qul yaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaa'in baynanaa wa baynakumaan u tegi doonaa in shaa allahu tacaala waxyaabaha marka ay dadka markaa yacnii kooyaalka noocaas oo kale ah waxay isaga badan yihiin dhuuni raac ayb wasayidan xaal uu yahay sayid mid sharaf badan oo cilmiga ku sharaf badan cibaadadana ku sharaf badan sidaasuu abu jacfar itabari uu yidhi sayid marka faciil oo waxaa weeyaan min saada yasuud ayb wasayidan xaal uu yahay mid sharaf badan oo cilmi iyo cibaado ku sharaf badan waxasuuran xaal uu yahay mid haweenkii iska sharay oo iska manciyey waxasuurantan marka waxaa laga dhigi karaa min qowli lqaa'ili xasirtu min kadaa xasirtu min kadaa axsaru ida imtanaca minhu hadduu qofka ka joogsado waay shayga calaa haadaa marka waxaa laga wadaa waxsuuran ay mumtanican min jimaaci nnisaa mid iska joojiyey haween jimaacooda saasay noqonay marka ibnu mascuudna waxaa laga wariyey alxasuuru aladii laa yaأti الnisaa xasuurku waa midka aan haweenka u tegin ayaa laga wadaa buu yihi wahuwa bihada almacnaa marka facuulun bimacnaa faacil ay noqonay marka isagii baaba iska manciyey waa u tegi karaa awooddeeda waa leeyahay laakiin isagii baaba ka joogsaday si uunan daacadii iyo waxyaabahaba uunan ugagababa mashquulin ayb isagoo qudradeeda leh ayuu cibaadada ka doortay saasay ka dhigan tahay saciid bnu lmusayab laakiin isaga wuxuu ku fasiray kaana lahu mithlu hudbati thawb wuxuu yidhi wuxuu lahaa wax la eg marka yacnii faraqa marada faraqeeda dunta yare marada faraqa u ah oo kale ayuu lahaa oo ilaahayba maba u samayninba inuu haween jimaaci karo oo u tago sidaasuu ku fasiray calaa haadaa marka maxay noqonaysaa xasuur waa facuul bimacnaa mafcuulay noqonaysaa markaas oo ah waxasuuran mid la sharay oo haweenka inuu u taga laga celiyey saasay labada tafsiir ay kala noqonayaan markaas tafsiir saddexaad ayaa jiro qowl saddexaadoo ee dhahaya almumtanicu min alwad'i maca alqudrati calayhi waana kaas horaba kaasaana marka wakhtaarahu qowmun culimo badanaana kaa dooratay waayo meeshaan nabiyullaahi yaxyaa la ammaanayaa ammaantuna waxay kusoo imaan kartaa ama ay kusoo bixi kartaa qofka isagoo wixii awoodo inuu isaga iska celin karo marka waa awooday kartibuu marka ilaahay waa iyo waafajin alle ayuu iskaga celiyey markaasay ammaan noqonaysaa laakiin inuunan markaa waxba jimaaci karin ammaan ma noqonaysa iyada taas nacam bal bani aadamka marka la fiiriya naqsi bayba ku tahay nacam ayb oo marka maxaa yeelay qowlkanaana marka inahu abcadu min ilxaaqi alaafati cala bilambiyaai ambiyada in aafo iyo nuqsaan la haleeshiiyo waxaa ka fiican tan inaan la haleeshiinin oo la yidhaha waa awooday isagaa iska yani ka tegiy waxaa suurantii marka tafsiirkeedii sidaas uu noqonaa wanabiyan xaal uu yahay nebi min asaalixiina wasaalixan min asaalixiin xaal uu yahay qaala rabbi anaa yakunu lii gulaamu waqad balaganii alkibaru wamra'atii caaqir qaala wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow annaa min ayna xaggeebaa yakuunu lii aniga uu iigu sugnaanayaa gulaamun inan wiil walxaal iyadoo qad balaganii uu i gaaray alkibaru weynaan ay isoo gaartay wamra'atii xaaskayguna caaqirun ay tahay tu aan dhalaynin qaala waxa uu yidhi alle kadaalika al-amru arrinku kadaalika kaagaas oo kale un arrintu waa sidaadaas lagu sheegayo kale weyna allaahu alle yafcalu wuu sameynayaa maa ayuu sameynayaa yashaa-u ay yashaa-uhu uu doonayo wuxuu doonayo alla sameynaya arrintu waa sidaas oo kale ilaahayna wuxuu doono ayuu sameynaya ishkaal baa marka meeshan mufasiriinta qaar ay keenaan oo waxay leeyihiin zakariya markii malaa'igtu la hadashay u bishaaraysay ka gadaale muxuu u yidhi annaa yakuunu lii gulaamun shaki miyay ahayd ballanqaadka alle uu ka shakisan yahay miyaa arrintaas meeshaa marka ishkaalkaa iyadoo laga jawaabayaa waxaa la yidhi laba jawaab baa lagu jawaabay tan hore waxay tahay zakariya markuu maqlay malaa'igta dhawaaqeeda dhawaaquu maqlay shaydaan baa u yimid markaabu wuxuu ku yidhi yaa zakariya ina aladii samicta laysa min allaahi waxaana aada maqashay xag alla maahan wax ka yimid walow kaana min allaahi hadduu ilaahay xaggiisa ka ahaan lahaa la owxaahu ilayka waaba ku waxyoolahay kamaa yuuxaa ilayka sida sharcigaba sharaaicdaba lagugu waxyoodo oo kale lagu sheego unma noqo lahayn markaasuu nabiyullaahi zakariya isagoo dee arrinta iska hubinayo saan yidhi markaas cikrimo iyo suddi ayaa marka sidaas ku tegay tafsiirkaas cikrimo iyo suddi marka waxay leeyihin shaydaankii baa u yimid markaasuu sidaa ku yidhi oo wuxuu yidhi hadday arrintaani xag alla ka timid waaba lagu waxyoon lahaa maadaama aan lagu waxyoonin arrintaana armaynan xag alla ka imaanin hubin ou hubinayo marka sidaa u yidhi tafsiirka labaadkaasaana fiicane lam yashuka fii wacdillaahi ilaahay ballanqaadkiisa marnaba kama shakinin nabiyullaahi zakariya ayb inamaa shaka ki fii kayfiyatihi yani arrintaani siday u dhacaysaa waay wuxuu su-aalahay nacam yani wuxuu leeyahay wacdiga alle ballanqaadka alle waaba aaminsanahay waana imaanayaaye laakiin qaab noocay ku imaanaysaa ilaahu ii sheeg saasoo kaley ka dhigan tahay nacam ayb marka anaadii markaas yani hay marka waxay noqonaya anaa yakuun min ayna haddii laga macneeyo xaggee marka anoo sidaan oo sidaan ah anigiina sidaan aan ahay haweentiina sidaan tahay xaaladaasoo kale sidey ilmo ku dhalanayaan macnaha siday ku dhalanayaan inuu arko ama ogaaduu rabaa ayb macnahaasaa marka la ishaaray mufasiriinta gabal ay ishaareen qaala wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow annaa min ayna xaggeebaa yakuunu lii aniga uu iigu sugnaanayaa gulaamun wiil ama inan walxaal qad balaganii uu i gaaray alkibaru weynaantu ay i gaartay waayeelnimadiibaa waxaa laga dhigay wax soo socday oo asaga soo gaaray waxaa la yidhaahdaa kullu maa balagtahu balagaka wax walbood adiga soo gaartay asna waa kusoo gaaray soo maaha macna marka adaa soo gaaray haddii lagu yidhaha iyo asaa kusoo gaaray waa un isla meesha ayb markaa saa darteed wuxuu leeya waqad balaganii alkibaru weynaantii baaba igu timidoo aniga isoo gaarto isoo qabatayba ayb wamra-atii haweentayduna caaqirun ay tahay tuma dhasho ah oo aan dhalin hadda ka hor ma dhalin xaydkiina waa ka go-ay qof marka aan dhalaynin sidee marka awalna ma dhali jirin iyadooba xayd iyo u yimaado haddana duq ay tahayna yacni siday u dhalmadu marka siday u imaaneysaa ayb marka sidaasuu marka uu su-aalay ayb qaala wuxuu yidhi marka malagii ama yacni malaa'igtii u dhawaaqeysay kadalika allaahu alamru arrinku ha kadalika kaagaas oo kale waayo arrintu taadaas oo kale weeyaan arrinku haakadaa amrullaahi amarka alla waa kaagaas oo kale un waay lagu sheegay allaahu alla yafcalu waa samaynayaa maa buu samaynayaa ki aladii kii yashaau ee yashaauhu uu doonayo ayuu alla subxaanahu watacaala uu samaynayaa wax agtiisa ku weynaanayo ma jiraan waayo allah subxaanahu watacaala xaggiisa ibnu kathiir marka aayaddii hore oo yaxye ku saabsanayd qaadi ciyaad kitaabkiisa shifaa war dheer buu ka keenay oo uu leeyahay in la yidhaahdo waxba ma jimaaci karin oo mithlu hudbati thawb iyo kalow lahaa iyo xoogaa tafsiirkaas buu aad u weerarayaa oo uu leeyahay sidaas ma ahan ayb arrintaa iyadana marka wuxuu tilmaamayaa waxa wax laysku ammaana maahane macnuhu marka xudaaqu lmufasiriinna way inkireen uu yihi wanuqaadu lculamaa waxayna yidhaahdeen hadihi naqiisat wacaybun walaa taliiqu biاlanbiyaa ayb haddana laakiin haddii tafsiir sidaas haddii uu jiro oo salafkii qaarkood iyo laga keenay haddana yacni cay ambiyada la caynayo oo naqsigooda loola qasdaayo ma aha marka ayb tanaqus ma aynan ula qasdaaya ma ula qasdaayeen ayaga sidanna waa qowl uu leeyahay aimada culamada qaarkood ay leeyihiin maaha wax mujmac lagu yahay mujmacun caleyhi ama taasana marka haddaaya ka tegin marka in la bara baraarugeedana loo loo baahan yahay qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi zakariya rabbi yaa rabbi rabbigayow ijcal yeel lii aniga ii yeel aayatan calaamad ii yeel aan ku garto ilmaha inay calool galeen qaala waxa uu yidhi alle alle aayatuka aayaddaada calaamadaada aada ku garanaysid anlaa tukallima waa inaadan la hadlaynin annaasa dadka halaathata ayaamin saddex maalmood dhexdood inaadan dadka la hadlaynin waaye ilaa ramsan ishaaro iyo tilmaan uun maahani wadkur xus rabbaka rabbigaa xus kahiiran in badan rabbigaa sheeg sheeg oo xus wasabix huf oo nuqsaan iyo ceeb ka huf bilcashiyi galabkii iyo walibkaari aroortii marka waxay tahay dikrigana waa kuu furan yahay oo kaama xirnaanayo dikriga alleh hadalka dadka aada kula hadlaysana waa lagaa xiraa saddexdaas maalmood dhexdooda ma la hadlaysid cidna lama hadli karaysid markaad isku aragto arrintaas cunugii waa calool galay ogow taasaa calaamad lagaaga dhigan fii suurati maryamna halaatha layaalin sawiyanay ahayd marka saddex maalmood iyo habeenadooda ayaa laga wadaa qaala wuxuu yihi rabbi yaa rabbi rabbigayow ijcal lii ii yeel aayatan calaamad ii yeel qaala wuxuu yidhi alla aayatuka calaamadaada aada ku aqoonsanaysid ilmahaasu inay calool galeen anlaa tukallima waa inaadan la hadlaynin annaasa dadka halaathata ayaamin saddex maalmood dhexdooda inaadan dadkii markaa la hadlaynin weeyaan calaamadaada ilaa ramsan ishaaro ma ahani ey laa tastatiicu nudqa ma karaysid mana awoodeysid dhawaaqoo dhan maca annaka sawiyun saxiix adoo caafimaad qabto oo aan waxba qabin jira la-aan ayaadan dadka la hadlayninba ayb weliba halaatha layaalin sawiyantaa caddaynaysa suuratu maryam so adoo caafimaad qabo ayb markaasaa waxaa la amray marka dikriga inuu badiyo xaaladdaa dhexdeeda oo dikrigaasna marka waa kari karaa wadkur xus rabbaka rabbigaa xus oo sheeg sheeg kahiiran in badan wax dikran yacnii sheeg sheegitaanka kahiiran aada u badan wasabix huf oo rabbigaa ka nasaha oo ka huf ceeb iyo nuqsaan dhammaanteed bilcashiyi galabkii iyo walibkaari aroortii labada daraf ee maalinta id qaalat ilmalaa'ikatu yaa maryamu ina allaha astafaaki waطaharaki wastafaaki calaa nisaa'i alcaalamiin halkaasaa looga harayo de markaa ilmihii waa calool galeen oo waa dhasheen oo kitaab buu ilaahay siiyo yaa yaxyaa khudi lkitaaba biquwati waaataynaahu lxukma sabiya waxanaana min ladunna wazakaata wakana taqiya wadkur xus id waqti xus qaalat ay tiri almalaa'ikatu malaa'igtii ay tiri yaa maryamu maryamay maryamoy in allaha alle istafaaki waa ku doortay oo waa ku xushay adiga wa daharaki waa ku nadiifiyey waa ku waa ku dahiray wastafaaki waa ku doortay calaa nisaa'i alcaalamiina caalamiinta haweenkooda caalamka haweenkiisa yuu kaa doortay yaa maryamu maryamay uqnutii adeec lirabbiki rabbigaa adeec wasjudii sujuud lirabbiki u sujuud waay warkacii rukuuc lirabbiki u rukuuc maca raakiciina kuwa rukuucaya macooda xaal aad tahay la jirkooda meeshanna marka waxaa looga hadlayaa nebiyullaahi ciisa iyo sida uu ku dhashay iyo intaan la gaarin marka dhalashadii ciise iyo habka u dhashay iyo yaa waxaa laga soo hormarinayaa maryamaa la diyaarina waxaa laleeyahay marka arrin aad iyo aada u weynin badan ayaa ku sugayso maadaama ay arrin weyn sugayso oo inay wiil dhasho aabba la-aan inay wiil dhasho oo yacni min gayri abin inuu wiil ka samaysmo iyada xaggeeda iyo arrin culus ah waana arrin dadku isku khilaafi doonaan oo marka ay ka dhalan doonto marka khilaaf weyn siduu alla yihi fakhtalafa alaxzaabu min beynihim fawaylun liladiina kafaruu min mashhadi yowmin cadiim arrintaa marka sidaa u weyn yaa ku sugaysa oo dadku qaarkoodna ay yacni ceeb dusha ay ku saarayaan oo ay dhahayaan yaa ukhta haaruuna maa kaana abuuki imra'a saw-in wamaa kaanat ummuki baqiya maadaama arrintaa weyn aada la kulmi doonto iyo dhibkaas inankaaga iyo adigana aada aayadba tihiin wajacalnaahaa wabnahaa aayatan lilcaalamiin alla uu leeyahay isdiyaari baa la leeyahay sabar iyo yacni karti aada ku qaabili kartid arrintaa si aad marka u hesho haddaba daacada alle ku dadaal meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa qofku arrin weyn markay sugaysa iyo mas-uuliyad adag mas-uuliyaddaas wuxuu uga soo bixi karo waa inuu rabbigiis adeeco waxa ilaahay agtiisana waxaa yaallo ee khayr ahna waxaa lagu gaari karaa oo keliya in ilaahay la baryo laga dambeeyo la adeeco amarkiisa la qaato wuxuu reebay laga reebtoonaadaa lagu gaari karaa imaam alimaamatu fi ddiin adduunyo barakaysan aakhiro wanaagsan dacwadaadii inay marka miro dhaliso khayr iyo ay noqoto inaad u dul qaadato waxa kugu imaanayo kulligood waxay u baahan tahay inaad daaco u samaysood rabbi aada bariso tuugto oo aada rabbi ku xirnaato haddaad rabbi ku xiran tahay waa kuu gargaaraya maciyadii allaad helaysaa waa nabiyullaahi muusa iyo markii la diraya haaruun maxaa lagu yidhi inanii macakumaa asmacu wa araa waxaana ka cabsanina gala oo taga u sheega anaa idinla jiro alla yidhi nacam walaa taniyaa fii dikrii sidaasoo kale waay marka nacam meeshaa marka nacam macnahaas macnaha weynay ku jiro waa muqadamo marka aayaddan waxay muqadamo u tahay macnahaas nacam ayb wadkur xus id waqti qaalat ay tiri almalaa'ikatu malaa'igtii yaa maryamu maryamay ina allaha alle istafaaki waa ku doortay oo waa ku xushay wa marka istafaaki waa ku doortay wadaharaki waa ku dahiray oo wuxuu kaa dahiray min masiisi rijaali rag taabashadood ama wadaharaki waa ku dahiray qiila min alxayd xayduu kaa dahirayaa la yihi xayd maba ka imaa jirin laakiin warkaas ibnu cadiya tafsiirkiisa almuxararu lwajiizka wuxuu ku yidhi haadaa yaxtaaju ilaa daliilin arrintan daliilay u baahan tahay waayo xadiidka nebigu wuxuu leeyahay xaydku markuu ka hadlaya ina haadaa shay-un katabahu allahu calaa banaati aadam maryamna banaati aadam ay ka mid tahay naam marka wixii ka bixinaayo oo iyada ma haysho haddii la dhahayo in daliil loo helaa saasuu yidhi marka wadaharaki wuxuu kaa dahiray min masiisi rijaali rag inay ku taabtaan marka wax rag ma taabanin iyada maryam albatuul ayb ayaa la dhihi jiray naam allay u gooday ilaahayna waa ka dahiray marka yacni rag inay marka u tagaan ama ay taabtaan wastafaaki waa ku doortay calaa nisaa'i lcaalamiin uu kaa doortay caalamiintan marka caalamiin zamaanihaa waay zamankeeda caalamkii waqtigeeda jiray waa tafsiir tafsiir labaadna wuxuu yahay calaa nisaa'i lcaalamiina caamka in loo daayo caalamka haweenka jiroo dhan ayuu ka doortay waxaa imaaneysa marka sidee uga doortay marka sida uga doortay waxaa lagu macneeyey laysa fi الnisaءi imra'aة waladat bigayri abin caalamka ama adduunyadu ma jirto haween ilmo dhashay biduuni aabbo naam ilmo dhashay iyadoon aabbo u tegin haween ilmo dhashay ma jirto arrintaasuu ilaahay kugu doortay wa marka arrintaana waa caam haweenkoo dhan wax caam ku noqonayo ayb ama in la yidhaha haddii caam laga dhigo nadarkii ay hooyadeed nadartay iyadoo gabar ah ay markaa gabarnimadeedii ay soo baxdo inay gabar dhashay la arkay nadarkaas in la aqbalo oo gabar ay ka shaqayso khidmat lmasjid iyo yacni qudus ama beytlmaqdis ay ka shaqayso gabar iyada unbaa ilaahay subxaa nadarkaa ugu doortay marka aqbalidda la aqbalay nadarkii iyada ku saabsanaana waa arrin ilaahay iyada keliya ku doortay oo haweenka caalamiinta uu ugaga doortay marka waaxidii tafsiirkiisa basiidka ayuu ku wariyey can izajaaj ayuu kaga wariyey luqawi bouna ahaa zajaaj isaga macaani lqur-aan uu leeyahay zajaaj marka haddii caam laga dhigana sidaasaa loo macnayna haddii khaas laga dhigana de waxaa weeyaan oo fadli iyo laga wadana caalamiin zamaanihaa bay u fadli badan tahay si aynan u imaanin khadiijo iyo iyada yaa fadli badan iyo xadiid marka yacni bacd alaxaadiid sida aynan u u imaanin xadiid baa marka wuxuu leeyahay khayru nisaa'ihaa maryamu bintu cimraan wa khayru nisaa'ihaa khadiijatu bintu khuweylid bukhaari muslim ay soo saareen yacni haweenka waxaa u kheyr badan khayru nisaa'ihaa haweenku haweenkooda maryamaa u kheyr badan haweenka haweenkooda waxaa u kheyr badan khadiijo bintu khuweylid labadii waa laysla sheegay marka inay maryam khadiijo ka fadli badan tahay kuma cadda meeshaas marka ayb xadiid kale wuxuu ahaa tirmidi uu wariyey xasbuka min nisaa'i alcaalamiina waxaa kugu filan maryamu bintu cimraan wa khadiijatu bintu khuweylid wa faatimatu bintu muxamed wa aasiyatu imra'atu fircawn afartaas ayagana inay fadli badan yihiin bis unbaa la sheegay hadda maryama u fadli badan lama dhihin xadiid kaleo isaga marka waxaa jiro xadiid kaleo khayru nisaa'i quraysh sidaas oo kale dhahay ama xadiid kale wuxuu ahaa kamula min arijaali kathiirun ragga waxaa kaamil noqday in badan walam yakmul min annisaai ilaa aasiyatu imra'atu fircawn wa maryamu bintu cimraan waina afdala caaishata cala annisaai ka fadli hariidi calaa saa'iri acaam marka axaadiidtaas oo dhan ma tilmaamayso hadda si toos ah inay iyadu markaas u fadli badnayd xadiid waxaa jiro khayru nisaa'in rakibna alibila fiiri naago geel fuulay oo yacni owr markaa raacay waxaa u kheyr badan nisaau quraysh haweenka qureysheed axnaahu calaa waladin fii sigarihi ayaga ayaa u yacni xanaaneyn badan u yacni turid badan ilmo yaryar markay yar yihiin yani waa ilmo jecel yihiin wa arcaahu calaa zawjin fii daati yadihi iyagaa nin ka qabo ilaalin og isagoo gacantiisu yar tahay hadduu wax yareeyo wax yaraan ma uga tegayaan haweenka quraysh xadiidka sidaa dhahaya maryamo laguma sheegin haddii la dhaho weliba wuxuu ku daray xadiidka walam tarkab maryamu bintu cimraan baciiran qatu maryam rati ma fuulin iyada owrta iyo koriddeeda iyo dhaqankan carabtay aada ugu badnayd xadiidkan marka wuxuu ka hadlaya naago owr yacnii rati ama geel ama owr fuulay ayuu kan ka warramaa maryamo maba soo gelinba xadiidkaa ka bixiyey muslim baana lafdigan saan u wariyey marka kuwaana marka waa bictibaar yani haweenka kuwa geela fuulo quraysha u kheyr badan naagahoodaa leeyihi waa ictibaar gaar ah waa kuwaasuu ku saabsan yahay axaadiidta kalena oo maryam iyo khadiijo iyo faatimo iyo aasiya sheegayana inay maryam iyada u fadli badan tahay toosba looga qaadanayo marka masaladaana marka masale yaa u fadli badan haweenka war badan uu ku jira weyaan shuraaxda kutubta xadiidka sharaxdaana aada u gasho meeshaas yaa maryamu maryamoy iqnutii adeec lirabbiki rabbigaa adeeco ka dambeey wasjudii sujuud warkacii rukuuc maca raakiciina kuwa rukuuca macooda la rukuuc ayb qunuudku marka waa daacada ilaahay adeeco u khushuuc sidaana marka waxaa loo leeyahay waxa ay tahay waxa ay qaabilayso yaa waxaa la leeyahay marka iyada sabarka iyo adkeysiga iyo u baahan ayaa hadda laga sii tarbiyeynayaayo inay rabbigeed aada ugu xiranto si qalbigeeda maciye yacni alla ugu weynaado maciyada allana ay u hesho qofka marka daaciga ama dadka diinta u sheegayo wax uga baahi badan male inuu rabbigiis aada ugu xirnaado ayb dalika min anbaa'i اlgaybi nuuxiihi ilayk dalika kaagaas min anbaa'i اlgaybi qeybka akhbaartiisa xaal uu ka mid ahaa uu ka mid yahay nuuxii waan waxyooneynaa kaas ilayka adiga xaggaagaan u waxyooneynaa wamaa kunta ma ahayn adiga ladayhim agtooda ma ahayn id waqti yulquuna ay ridaayeen aqlaamahum qalmaantooda ay qalimaantooda ay ridayeen liyanduruu say u fiiriyaan ay ama liyundara si loo fiiriyo ayuhum koodii yakfulu kafaalo qaad huwa isaguba yakfulu kafaalo qaadayo maryama maryamo kafaalo qaadayo wamaa kunta ma ahayn adiga nebiyow ladayhim agtooda ma aadan ahayn id waqti yakhtasimuuna ay doodayeen fii kafaalatihaa maryam kafaaladeeda ay ku doodayeen ma joogin adiga meeshaas goobjoog kama ahayn mana ogey arrintan marka qur-aanka la wey shanigiisa aada loo weyneyna nebiga nubuwadiisana waa la sugaa sala allahu calayhi wasalam oo waxaa la leeyahay adiga dhacdadaasi goobjoog kama ahayn sida keliyood ku ogaan karta waxay tahay in lagu waxyooday waxyigan marka waa qiimi badan yahay ogow haddii isaga uusan jirin waxaan maba ogaateenba adiga ko ta labaad nimankan marka nasaara najraan iyo yahuud iyo gaaladiina waxaa la leeyahay war qur-aankani waa waxay nebi maxamed loo waxyooday salawaat ullaahi wasalaamuhu calayhi waxaana ku tusaya inuu waxyi yahay isaga ma joogin waxaan markay dhacayeen qof wax akhriyana ma ahayn oo wax qoro oo kitaabadii da yacni qoraalladii hore iyo kitaabadii hore ay mid akhrisan karay maba ahaynba waayo nebigu wuxuu ahaa ummi aladiina yatabicuuna rasuula anabiya alummiya aladii yajiduunahu maktuuban cindahum fi اtowraati walinjiil wmaa kunta tatluu min qablihi min kitaabi walaa takhuduhu biyamiinika idan lartaaba almubdiluun marka waxaa la leeyahay maadaama uunan waxna qorin waxna aqrinin qisadaanna uu ka sheekeynayo oo nimankii wax yaqaanee kitaabada wax ka yaqaanee yahuudiya nasaarana aynan beenineynin oo arrimahan sidaan inay yihiin ay og yihiin war ogaada marka xag allaa looga waxyooday nebigaani waayo qofku markuu cadow badan yahay oo qof qaladaadkiisa gaadayo meel u taagano inuu baatilnimo ku xugmiyo diyaar u ah ou buuxo haddii marka nebigu sidaasaa nebigu sal l slam dabcan ou ahaa cadowgiisiina waa waa badnaa oo ahlu kitaab iyo mushrikiinba way lahaayeen qalad iyo wax isdhaaf dhaaf ana waa gaadayeenba waa waa ka sugaayeen haddii marka aan loo waxyooneynin oo wixiisu wuxuu isaga samaystay ay ahaa lahayd qaladaad unbaa la arki lahay maadaama aan qaladaad iyo dhacdhacba laga haynin waxyun min allaahi tacaala waay wuxuu ku hadlayo wamaa yandiqu can اlhawaa in huwa ilaa waxyu yuuxaa dalia marka arrinkaa marka taasaa marka aada loogu baraarujina dalika kaagaasi min anbaa'i اlgaybi waxa qeybka ah ee maqan akhbaartiisa xaal uu ka mid yahay nuuxii waan waxyooneynaa ilayka adaan kuu waxyooneynaa kaas marka qeyb maxaa loogu tilmaamaa qeyb waxaa loogu tilmaamaa dadka markaas joogay qeyb uu ka ahaa maysanba ogeynba ayaga wax taariikhdiisu dheer tahay ee lasoo dhaafay oo reer maka aynan cilmi ulahayn waayo iyo dadka markaa maaxow lahaa maadaama marka qeyb ou ayagu maadaama aynan iyagiiba ogeyn uu ka maqan yahay qeyb uu ka yahay ayb nuuxiihi ilayka waanu kuu waxyooneynaa adiga kaas wamaa kunta ma ahayn adiga ladayhim agtooda ma ahayn id waqti yulquuna ay ridaayeen oy tuurayeen aqlaamahum qalimaantooda qalimaantan marka waxaa la yidhi waxay ahaayeen qalimaantii ay towreed ku qori jireen ayay marka tuurteen nahrul urdun ayaana marka lagu tuuray kii qalinkiisu uu biyaha dul sabeeyo ayaa markaa la qaadanayay oo markaa maryam qori tuuray ahayd arrintan maryam marka isaga ayaa kafaaladeeda helaayo qorigii marka nabiyulla qalinkii nabiyullaahi zakariya unbaa mar walba soo baxayay isagii baa marka sidaa ku kafaalo qaaday ayib marka macnuhu wuxuu yahay webigaa marka sidaasay ugu tuurteen oy meeshaasay marka ku qori tuurteen meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa marka qalmaantii markii lagu tuuray biyihii baa qaaday qalimaanta kale oo dhan ilaa qalinkii zakariya maana biyaha meesha unbuu iska heehaabayaa marka meeshan waxaa laga qaatay qorituurka a yacni xaq dadku ay u siman yihiin hadduu jiro dadkiina aan u kala go-i karin dadkiina uma kala go-i karo nin nin uga xaq badanna ma jiro marka idaa tasaaxamat alxuquuqu xuquuqdu hadday isciriiriso sharciguna qof gaar ah oo xaqaas siinayana aynan jirin oo dadku ay u wada qalmaan shayga lagu kala baxaayo maxay noqonaysaa qurcada qurcada marka yacni waa fulaysaa cinda isdixaami alxuquuq alaa calaa ahliha dadka marka ay xuquuqda ku ciriiri ay ku dul noqoto dadkeeda qurca kala saarayso waa kan hadda nebiyullaahi zakariya maryam qurcuu ku helay kafaaladeeda nebiyullaahi yuunusna sidoo kale fasaahama fakana min almudxadiin waa qori tuurtay saddex jeer baa la qori tuuray isagoo ku dhacay waa tii marka doonta laga tuuray qori tuurkaa dartiisa suuratu saafaad ayaan ugu tegaynaa nebigana sala allahu calayhi wa sharcigeennan waa sidaas nebiga sala allahu calayhi wasalam markuu safar aadaayo haweenkiisa midda uu wadanaayo waa u qori tuuri jiray haweenkao dhan middii qorigeeda ugu dhaco ayuu kaxaysan jiray safarka u kaxaysan jiray marka saddex nebi ayaa qorituurka isticmaashay madhabka xanafiyada ayaa wuxuu qabaa qurcada ama qorituur inaan waxba xaqa lagu helaynin qorituurka iyaga waa diidayaan qaa'ifkana waa diidaan qaa'ifka waxayna marka qaarkood muta-akhiriintooduba ay yidhaahdaan qorigaani muxuu kala ka sahan kanaa waxaan le iyo kanaa waxaan le qoriga masagaa dhihi karan waxay la aadeen marka caqli iyay la aadeen caqliguna fii muqaabili الnasi yani alqiyaasu fii muqaabili الnasi fasid اlictibaar wax la feerinaa male mar haddii nas ou qurcadii ku yimid naskaa la raaca id waqti yulquuna ay ridaayeen aqlaamahum qalimaantooda liyundara si loo eego oo loo fiiriyo ama liyanduruu say u fiiriyaan ama liyaclamuu say u ogaadaan ayuhum koodii huwa isaguba yakfulu kafaalo qaadaya maryama maryamo kafaalo qaadaya wamaa kunta ma aadan ahayn ladayhim iyaga agtooda id waqti yakhtasimuuna ay doodayeen ay kala jiidjiidanayeen fii kafaalatihaa ay ku doodayeen maryam kafaaladeeda ay ku doodayeen tanna marka yacni qur-aankii baa marka waxyigii iyo qiimigiisaa nebiga loo sheega ay maa kunta cindahum yaa muxamed ibnu kathiir wuxuu leeyay fatukhbirahum canhum mucaayanatan camaa jara adiga ma arkaynin inaad uga waranto adoo u jeeday suurtagal maahayn maba u jeedinsaa bal atlacaka allaahu calaa dalika allah ku daalac siiyey kaanaka xaadirun sidii adigoo jooga oo kale aada uga waramaysaa washaahidun lima kaana min amrihim xiina اqtaracuu fi sha'ni maryama ayuhum yakfuluhaa wadalika liragbatihim fi اljri ajar nin walba ajarkuu raadinaya marka iyaga kuwa ayb id qaalat اlmalaa'ikaةu ya maryamu ina allaha yubashiruki bikalimati minhu smuhu اlmasiixu ciisa bnu maryama wajiihan fi اdunya wاlآakhira wamin almuqarabiin udkur xus id waqti xus qaalat ay tidhi almalaa'ikaةu malaa'igtii yaa maryamu maryama maryamoy in allaha alleh yubashiruki wuxuu kugu bishaaraynayaa bikelimatin buu kugu bishaaraynayaa kelmad mid kelimad ku samaysmi doono kelimadda oo minhu ilaahay xaggiisa ka ahaatay ismuhu magaciisu almasiixu weeyaan kaas ismuhu magaciisa mubtade ka dhigo almasiixu masiix waay ayb ciisaa weeyaan magaciisu ama ciisaa ciise ah ibnu maryama maryamo inankeedii ah wajiihan xaal uu yahay midkii markaa yacni jaah u saaxiib adaa jaahin jaah mid u saaxiiba iyo makaano fi dunyaa addunyada dhexdeeda waalaakhirati iyo aakhirada dhexdeeda wa min almuqarabiina kuwa la dhoweeyana ka mid ah kaasaan kugu bishaaraynayaa ayaan kugu bishaaraynaynaa wayukalimu wau la hadlayaa annaasa dadkiibuu la hadlayaa oo wayukalimu la hadlaaya dheh kaasoo la hadlaya annaasa dadka la hadlayo filmahdi dharabta dhexdeeda kula hadlaayo isagoo dharabtii ku jiro wa kahlan wa fii kuhuulatihi garmadownimadiisana dadka yacni dhexdeeda la yacni la hadlayo wa min asaalixiinana ka mid a bishaaradii marka maryam loogu bishaaraynayay nebiyullaahi ciisa waa tan udkur xus id waqti xus qaalat ilmalaa'ikatu malaa'igtii ay tidhi yaa maryamu maryamoy in allaha alla yubashiruki wuxuu kugu bishaaraynayaa bikelimatin buu kugu bishaaraynayaa mid kelmad ku samaysmaayo ku kelmad ku samaysmi doono iyo alla kugu bishaaraynayo yani kelmadda waa ku samaysmaa sidaan sheegnayba sidaasaana imaam axmed iyo bukhaari iyo culimada yacni a'imat lislaam ay leeyihiin intaana marka waxaa la kala saarayaa kelmaddu maadaama ay ilaahay kasoo baxayso xaggiisa ilaahay iyo wixii isaga tilmaan u ah oo ka imaanayo oo isaga uu ku dha yacni uu ku hadlaayo waayo hadalka keligiis meel ma taagnaan karo hadal wuxuu u baahan yahay mutakalim hadal wuxuu u baahan yahay axad uu ku qumo marka ilaahay iyo tilmaamaha isaga ku qumay makhluuq laguma sheegi karo ayb marka allahu tacaala waa allah bisifaatihi maca sifaatihi marka haddaan nidhaahno kelmaddii alle waaye nebi ciise haddaan dhahno nebiyullaahi ciisana bani aadam makhluuqa uu yahay ee kelmadda alloo sifo ilaahay a say makhluuq ku noqotay ayaa imaanaya marka kelmadda waa ku samaysmaya isaga ma ahan kelmadda laabudda in marka taas la fahmo waayo naam waana masale caqiida ah waay naam culimadana waa uga hadlaan bukhaari khalqu afcaalilcibaadka iyo waa uga hadlaa tan oo kale ibnulqayim sida mukhtasar sawaaciq lmursalaha ku sugan aradda cala aljahmiya uga hadlay imaam axmed yani masale shaa'ica waayo marka aimada salafka agtooda shaa'ic ka ah kelmadda oo minhu min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay kelmadda ilaahay baa ku hadlay marka ciisa ilaahay ka mid a lama dhihin mararka qaarnada way qabsadaan wa ruuxu minhu iyo nasaarada ku dhegto ruux ilaahay ka mid ah bay iyagu fasirayaan marka ilaahay maadaama uu ka mid yahay waxay leeyihiin ciise qeyb ka midana waa laahuut laahuutiya ayuu ka wataa qeyb ka midana naasuutiya u ka wataa laahuut iyo naasuut marka erey bixin nasaarada ama kirishtanku yaqaanaan waaye macnayaduna waxa ay ka wadaan ciise qeybna da daduu ka yahay bani aadam qeybna wuxuu ka yahay ilaah ayay dhahayaan shubuhaadka ay deliishanayaanna wa ruuxu minhu daas waaye oo minta ay tabciidiyo ka dhigayaan taasna sax ma aha waayo ilaahay wuxuu yidhi wasakhara lakum maa fi samaawaati wamaa fi lardi jamiican minhu buu yidhi haddii marka taasi laga dhigo ciisa ilaahay kamida laga dhigo cir iyo dhul iyo waxa ku dhex jirana ilaahay ka mid yihiinaa ka dhalanayso ciise kama duwana marka waxaa iyaga marka lagu celin karaa maxaad hadda ciise keliya aad aada u dhahaysaan cirkaiyo dhulkana maa dhahdaan ilaa qur-aanku wasakhara lakum maa fi samaawaati wamaa fi lardi jamiican minhuba ayuu suurat ljaathiya alla ku leeyahay marka minhudaa waxaa laga wadaa marka xaggiisay ka yimaadeen wey jamiican dhammaan xaal ay yihiin minhu isaga xaggiisa xaal ay ka ahaanayo wa ruuxun ruux waayo ciise ruuxda oo minhu ilaahay xaggiisa ka timid waayo xaggiisay ka timid marka isagaa abuuray xaggiisay ka timid meel kale kama imaanin wey ee maahan marka qe ilaahay qeyb ciise waa alle qeyb kamida waaye waa baatil taas nusuusta marka mutashaabihaadka ay ku dhagayaanayna ka mid tahay oo ay ka tegayaan in huwa ilaa cabdun ancamna calayhi iyo kun fayakuunu iyo ku samaysmayda iyo ay ka tegayaan udkur xus id waqti qaalat ilmalaa'ikatu malaa'igtii ay tiri yaa maryamu maryamoy ina allaha alla yubashiruki waa kuu bishaaraynayaa bikelimatin buu kugu bishaaraynayaa mid kelmad ku samaysmi doono kelmadda oo minhu ilaahay xaggiisa ka ahaatay oo alla ku hadlaayo ismuhu magaciisu almasiixu waaye masiix masiix maxaa loogu magacaabay ciddii ou masaxaba aafo iyo dhibaato hayso ou ka masaxo ilaahay waa caafinayay nacam oo dadka indhala-aanta ku dhasho iyo kuwa baraska qaba iyo intou masaxo ayaa ilaahay ka caafinaya ciisaa ciise ou yahay magaciisu ibnu maryama ina maryamo ah marka ciise ibnu maryama bedel in laga dhigaa banaan casubayaanna waa laga dhigi karaa waay wajiihan xaal uu yahay mid weji ujaah u saaxiib ah aydaa jaahin ilaahay agtiisa sharaf iyo jaah ku leh ayb marka wajiihan marka la yidhaha ay makiinan cinda allahi shariifan daa jaahin cinda allahi wajiihan xaal uu yahay fi dunyaa dunyada dhexdeeda waalaakhirati aakhirada dhexdeeda wa min almuqarabiina muqarabiinta xaal uu ka mid yahay wa yukallimu nnaasa xaal uu dadkiina la hadlaayo ama istinaaf ka dhig haddaa rabta wayukallimu wuu la hadlayaa annaasu la hadli la hadlaya dadkii fi lmahdi buu kula hadlayaa dharabta dhexdeeda mahdi marka de waa xaaladda uu markaa aadka u yaryahayo oo uu marka dharabtii uu ku jiro dhexdeeduu kula hadlaya waana kaan la hadlayo faashaarat ilayhi qaaluu kayfa nukalimu man kana fi lmahdi sabiya qaala inii cabdullaahi aataaniya alkitaaba wajacalanii nabiya waati u yiri wajacalanii mubaarakan aynamaa kuntu wa kahlanna waa kula hadlayaa garma garmadoobi dhexdeeda isagoo garmadoob oo yani dhallinyaronimo dhallinyaro ah na wuu la uu kula hadli doonaa dhexdeeda wa min asaalixiinana uu ka mid yahay qaalat waxay tihi rabbi yaa rabbi rabbigayow annaa min ayna xaggeebaa yakuunu lii aniga uu iigu ahaanayaa waladun walad ilmo walxaal lam yamsasnii ounan itaabanin basharun bashar iyadoo nan aynan itaab ounan itaabanin iyadoo axad uunan ii tegin itaabanin see walad iigu sugnaana ilaa iyadu markaa nin ma qabo qaala wuxuu yidhi al-amru arrinku kadaalika kaagaas laguu sheegay oo kale waay arrintu sidaadaa laguu sheegoo kale u dhacaysaa allaahu alla yakhluqu waa abuurayaa maabuu abuurayaa aladii kii yashaau ee yashaauhu ou doonayo idaa haddii qadaa ou xukumaayo amran arrin haddii uu xukumayo fa inamaa wax kale ma ahana yaquulu lahu wuxuu u dhahayaa cinda iraadatihi shayga doonistiisa agteeda wuxuu u dhahayaa kun ahaaw fayakuunu fahuwa isagu yakuunu waa ahaanayaa shaygii markaa yacni waa ahaanayaa yacni arrintu waxay ku tahay waxay ku dhisan tahay un ilaahay kun inuu yidhaha shaygiina waaba ahaanayaa meeshii marka nabiyullaahi zakariya markii laga hadlayo qisadiisa qaala kadalika allaahu yafcalu maa yashaaa layidhi meeshaan marka laga hadlayana maxaa la yidhi qaala kadalika illaahu yakhluqu maa yashaau yafcalu iyo yakhluqu maxaa culimadu waxay yidhahdeen halkan yakhluqu waxaa loo yidhi nimanka lala doodaya nasaarada waxay aaminsan yihiin ciise inuu ilaah yahay taasaa la ayaa la naqdinayaa la radinayaa waxaa la leeyahay yakhluqu maa yashaau ilaahay wuxuu doono u abuuraayo ciise kuwaas la abuuraayo uuba ka mid yahay oo mashiicada alle lagu abuuraayo marka ilaah ma aha marka meeshaan yakhluqu saasay munaasab ugu tahay waa samaynaa lama dhihina waaba abuuraa baa la yidhi ciise inuu makhluuq yaha la caddaynaa marka makhluuqna iyadoo khaaliqii abuuray joogo in cibaado lala siiyo gardarro waayn waayo adiga hadda adiga ma ogolid nin adiga kuu shaqeeyo oo shaqaalahaagii ah maalan inuu wax kula yeesho waxaas uu kaala shaqeynayo ee adiga aada milkigiisa kulligeed aada leedahay in berri marka uu yidhaha warniyow kaale aan xisaabtanno xoolahan waa isla leenahay aan xisaabtanno hadduu yidhaah warniyo waa iga gardaran tahay aada leedahay ilaaha khaaliqa ah nebiyullaahi ciisena uu makhluuq yahay in wax laysla siiyo see ilaahay raalli ugu noqona wixii ilaahay uu la gaarka ahaa saasuu marka shirkiga dulmi weyn uu ku yahay daraba lakum mathala min anfusikum hal lakum mima malakat aymaanukum min shuraka'a fima razaqnaakum fa antum fiihi sawaa takhaafuunahum ka khiifatikum anfusakum mihaal baaba ilaahay bixiyey subxaanahu wa tacaala haddii marka ciise loo diiday arrintaasna nebi ilaahay ululcasmi min arusul ka mid a saalixiin iyo da owliyana meeshaa maka soo agwareegi karaanba waayo nebigii ka qi ka ka sharafka badnaa ka fadliga badnaa ayaa ilaahay uu u diiday cibaado in lala siiyo uu diiday cidaan marka nebi ahaynoo weli ah see ugu ogolaana marka marka qofku inuu nabi ciise cibaado u leexiyo xaggiisa siday ku noqotay marka shirki oo qur-aankuna noogu caddeeyey hayru ciisa oo aan nebina ahayn cibaado marka loo sarfiyo ay ku noqonaysaa waxaan dhib lahayn arrintaas marka waxaa laga rabaa dadka ku howlan inay kasoo shaqeeyaan marka waayo waxaan ka hadlaynaa waxay tahay nasaaro waa gaalo maxay gaalo u yihiin nabi ciise ay caabudaan cibaadada ay caabudayaan maxaa ka mid a nin kirishtaanku markay dhib galaan yaa ciisaa bay u qayshadaan markii dhib iyo culays iyo ama ay arkaan waa qaylina oo jesus ay leeyihiin ee qofkan kaleesanayaa fulaan dhahaayo xaaladdaa u qayshanayo ilaahay qeyrkiis oo qof owliya ah sheegaayo inuu yidhaahdo sax ma noqonaya war kirishtaanow adiga waa qaldan tahay sidaas inaad tidhaahdid oo kirishtaannimadaadu waa gaalnimay keentay anigase yacnii waa waxba igama hadlaysna inuu yidhaahdo suurtagal ma noqonayso sidaa darteed waxaa la yidhaahdaa kirishtaanka shubahdiisa dadka iyaga wax la mid ah qabo ma dafci karaan mana la doodi karaan waayo markuu la dood maagaba isagaa wuxuu ku keenaa adigaba waxaan waa samaysaa ayuu leeyahay ana abkaaroon oo marka ciise oon isla aaminsannahay inuu ululcasmi min arusul uu ka mid yahay dhaha waana wax jira waayo doodaha noocaas oo kale qofkii yaqaan wuu yaqaanaa qofkii akriyeyna waa akriyey ayb kuwa iyagana yidhaahdo ilaahay meel walbuu joogaa wax walbuu ku dhex jiraa rabbi oo ibnu carabi iyo raggiisa nasiib daradana waxaa ka mid a ibnu carabi kutubihiisa dad akriyay inay jiraan ba ibnu carabi taa-i ninkii la dhihi jiray culummada qaar sakhaawi oo kale kitaab weyn uu ka alifay ninkaa sandaqadiisa iyo balaayaadkiisa nacam ninka noocaas fusuuskiisa iyo rag akrinaya nacam oo yacnii iimaaniyaad iyo wax quluub lagu dhisa ka dhigayo culimadeena waxay u taqaanay futuuxaatulmakiyihiisa iyo qubuuxaat alhulkiya alqubuuxaat alhulkiya ay dhihi jireen abuxayaan ilandalusiya ka mida dadka saa yidhaahdeen ayb ninka noocaasa marka ee saa aaminsan nasaarada muxuu kula doodi karaa iyaga waxay kuleeyiin annaga waxaan qabnaa ilaahnimadu saddexay dhex gashay laakiin idinku waxaad leedihiin bay leeyihiin cid kastayba ku dhex jirtaa iyo meel walba yay dhex gashay yaa marka labadooda yacni kanaaba shirki xun oo kufri xun ayb marka ilaahu caqiidada noo toosi caqiidadu marka hadday qalloocato qofka wax laga filayo macno iyo qiimi uu yeelanayo ma laha marka yakhluquda sidaa marka makhluuqnimada nabiyullaahi ciisa lagu baraarujinaa meesha qaala wuxuu yidhi kadaliki alamru arrinku kadaliki kaagaas lasoo tilmaamo kale allahu alla yakhluqu waa abuurayaa maabuu abuurayaa yashaa-u ay yashaa-u hu uu doonayo idaa haddii qadaa amran arrin uu xukumaayo alleh fainamaa wa fa inamaa yaquulu wuxuu dhahayaa un lahu arrinkaa wuxuu u dhahayaa cinda iraadatihi markuu doono agteeda alla wuxuu u dhahayaa kun ahaaw fayakuunu fa huwa shaygii yakuunu waa ahaanayaaba wayucallimuhu lkitaaba walxikmata waltowraata walinjiil wayucallimu wuxuu barbarayaa alle hu ciise alkitaaba buu barayaa kitaabkii sida wax loo qoro way marka waalxikmata xikmaddii ayuu barayaa watowraata towreed ayuu barayaa uu barbarayaa waalinjiila injiil buu barayaa cilmi baa ilaahay siinaya alkitaab marka meeshaan alkitaabata ayaa loo jeedaa qoraalka qoraalkuna nicmo waay walxiq wayucallimu wuxuu barbarayaa alle hu ciise nabiyullaahi ciisa alkitaaba alkitaabata qoridda walxikmata ayuu barayaa xikmadii xikmana waa soo fasirna macnaheedu yuuti lxikmata man yashaa ku fasirna watowraata towreed buu barayaa iyo walinjiila iyo injiil injiilkuna wacdi iyo raqaa-iq ayuu u badnaa towraadna waa kitaabkii ou axkaamta ka qaada jiray nebiyullaahi ciisa marka towreedna waa xafidsanaa injiilkana waaba isaguuba kusoo degay wa rasuulan wayajcaluhu wuxuu ka yeelayaa alle rasuulan buu ka yeelayaa rasuulan marka caamilaa usoo qadaraysaa wayajcaluhu buuna noqonaa wayajcaluhu alla wuxuu ka dhigayaa nebiyullaahi ciisa rasuulan buu ka yeelayaa rasuul ilaa bani israa'iila reer bani israa'iil intii kaa loo diray ayb maxaa lagula diray marka annii biannii aniga qad ji'tukum waxaan idinla imid biaayatin ayaan idinla imid aayad mucjizo aayadda oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay annii aniga akhluqu waan abuurayaa waxaan ayb annii biannii aniga waxaan idinla imid akhluqu annii biannii aniga akhluqu waan suuraynayaa lakum idinkaan idiin suuraynayaa min adtiini dhoobada xaggeeda hay-atan qaab ayaan idiin suuraynayaa hay-adda oo ka hay-ati tayri shimbiraha qaabkoodoo kale ah fa anfuqu waan afuufayaa fiihi kaas aan suureeyey dhexdiisaan afuufayaa fayakuunu wuxuu ahaanayaa dayran shimbiro ayay ahaanayaan biidni illaahi ilaahay idinkiisayna ku ahaanayaan idin alle wa ubri-u waan yacnii shaafinayaa oo waan yacni wa ubri-u waan shaafinayaa alakmaha midka indhala-aanta ku dhashay ka indhala-aanta ku dhashana intaan gacanta saa ugu u mariyo inu salaaxo ayuu ka kacayaayo wax arkayaa wal abrasa midka bariska qabo yaan daweynayaa wa uxyii waan noolaynayaa almowtaa kuwa dhintay biidni illaahi baan kusoo noolaynayaa ama intaa aan ku samaynayaa ilaahay idinkiisa wa unabi-ukum waan idinku qabrayaa waa idiin sheegayaa bimaa biladii kii ta'kuluuna aada cunaysaan ay ta'kuluunahu iyo wamaa waxa tadakhiruuna aada kaydsanaysaan fii buyuutikum guryihiina dhexdooda aada ku kaydsanaysaan ina fii dalika kaaga laayatan baa ku sugan calaamad waxdaaniyada alla aad ku garataan rasuulnimadeeda aad ku garataan iyo allakum idinka idinkugu sugan in kuntum haddaad tihiin mu'miniina kuwa rumaynayo wamusadiqan wayajcaluhu alla wuxuu ka yeelayaa musadiqan ku u rumaynayo limaa kii beyna yadayhi horti beynaya ah wayajcalunii dhe rabbigay wuxuu iga yeelayaa musadiqan ku u rumaynayo limaa kii beyna yadaya aniga horteyda ahaaday min atowraati towreed xaal uu yahay waliuxilla lakum inaan idiin xalaaleeyo ayuu alla ila soo diray bacda aladii kii qaarkiis xurima la xarimay calaykum korkiina laga xarimay waji'tukum waan idinla imid biaayatin baan idinla imid aayadda oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay faataqu llaaha alla ka cabsada wa adiicuuni ani e adeeca ina allaha alla rabbii rabbigay waay wa rabbukum idinka rabbigiin idin abuuray waay facbuduu caabudahu isaga caabuda haadaakan siraadun weeyaan jid jidka oo mustaqiimun toosnaan badan wa rasuulan wayajcaluhu alla wuxuu ka yeela ama wayajcalunii wuxuu alla iga dhigayaaba ayb wayajcalu wuxuu ka yeelayaa dhe hu yacni alla nebiyullaahi ciisa wuxuu ka yeelayaa rasuulan rasuul ilaa bani israa'iil reer bani israa'iil int yacni loo diray annii biannii qad ji'tukum waxaana lala diray sidan annii biannii aniga qad ji'tukum waxaan idinla imid biaayatin aayad aayadda oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay annii biannii aniga akhluqu waan suuraynayaa khalqigu macnaa taswiir waay luqada carabigana sidaas waa ku yahay taswiir waa ku tahay fatabaaraka allahu axsanu lkhaaliqiin marka la leeyahay musawiriina laga wadaa ee khaaliq aan alla ahayn ma jiro alla unbaa khaaliqa annii akhluqu lakum waan idiin qaadaynayaa hay-ada iyo ka hay-ati dayrida iyaana tusayso waan idiin suuraynayaa min adiini dhoobada xaggeeda waxaan idinkaga suuraynayaa hay-atan hay-ad qaab yani dhoobo qoyan ayuu qaab ayuu u suuraynayaa qaabka oo ka hay-ati tayri shimbirta hay-adeeda oo kale a qaabkeeda fa anfuqu waan afuufayaa fiihi dhexdiisa hay-adaa dhexdeeda shayga aan suureeyey dhexdiisa fayakuunu wuxuu ahaanayaa dayran shimbir shimbiro u ahaanayaa fayakuunu daa'iranna waa la akhriyay naafica akriyayo fayakuunu wuxuu ahaanayaa daa'iran mid buubayo ahaanayaa duulayo biidni illaahi ilaahay idinkiisa amar yacni amarka alleh iyo idinka allow sidaa ku ahaanayaa mucjizo ilaahay isiiyey waayo aniga awooddaa melihi iskalama imaanin wa ubri'u lakmaha ayaan daaweynayaa shaafinayaa kan indhala-aanta ku dhashay wal abrasa midka baraska qabo wauxii waan noolaynayaa almowtaa kuwa dhintay biidni illaahi baan iyagana ku nooleynana waxyaabaha qaar marka zandaqo iska noqonaya waxaa ka mid a in dadka loogu sheekeeyo qaarkood hebel ayaa wuxuu sameeyey neef la qalay oo la bireeyo laga bixiyey maqaarkii ayaa inta maqaarkiisii la fidiyey ayaa wuxuu yidhi hilibkiisii laga googooyey xubnihii la jarjaray kusoo shuba maqaarkan korkiisa markaasuu wuxuu yidhi sheikii qum biidnii ani idinkayga ku kac markaasu wuxuu le xataa biidni illaahi ma dhihin waxaas oo kale marka w waxaa weeyaan zandaqo iyo shaydaannimo ah waay qum biidnii maxay tahay idinka alla wax ka baxsan miyaa jiran qofkaasi waxaaba isaga daranba marka ilaahay iyo owliyadiiba kala garan maayeen marka cilmi barashadiis iyo kitaab akhriskiis muxuu taraa haddii meeshaas laga joogan markaas oo kale marka culimmadii hore waxay dhihi jireen qofku inuu ku dhinto diinulcajaa-is ayaa ka kheyr badan waxaas oo kale waayo diinulcajaa-is cajuusooyinka aan cilmiga baraninee muslimnimada ku dhashay ilaahaa weyn ayay yaqaanaan idinka allay kuleeyihiin maanta dhan waa maxay ninkan diin akrinayo biidnii buu yidhi xataa biidni illaahi ma dhihin shaydaannimada iyo dajeelkaas ku hadlaayan kuwaas marka ummadda allah ka qabto ayb nabiyullaahi ciisa marka sidaan ayay u leeyahay nacam wa uxiyi lmowtaa biidni illaahi baan ku noolaynayaa kuwa dhintay yaan yaan noolaynayaa biidni illaahi baan ku noolaynayaa wa unabi'ukum waan idinku khabrayaayo waxaan idiin sheegayaa bimaa ta'kuluuna biladii kii ta'kuluuna ay ta'kuluunahu aada cunaysaan iyo wamaa waladii kii tadakhiruuna tadakhiruunahu aada kaydsanaysaan fii buyuutikum aada ku kaydinaysaan ina fii dalika kaaga la-aayatan baa ku sugan calaamad risaaladeyda xag alle inaan laiga soo diray tusayso lakum idinkay idinkugu sugan tahay in kuntum hadaatiin mu'miniina mu'miniin wamusadiqan wuxuu alla ka yeelay musadiqan ama uu iga yeelayba dhe wuxuu alla iga yeelayaa wajacalanii wuxuu iga yeelay musadiqan ku rumaynayo limaa kii beyna yadaya horteyda ahaaday oo min atowraati ah towreed waliuxilla alla waa wuxuu ilaso waa isoo dirayoo wuxuu ila soo diray wali wa arsalanii waa isoo diray liuxilla si aan u xalaaleeyo lakum idinka aan idinkugu xalaaleeyo bacda aladii kii wax ka mida xurima la xarimay calaykum idinka xaggiina korkiina laga xarimay wixii la idinka xarimay qaarkood inaan idiin xalaaleeyo ilaa sharaa'icdu waxaa meeshaan laga fahmaa nebiyullaahi ciisa wax ka mida axkaamtii towreed inuu markaa isaga calaa lisaanihi alla ku nasakhay subxaanahu watacaala waji'tukum waxaan idinla imid biaayatin baan idinla imid aayad aayadda oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay fataquu llaha alla ka cabsada wa adiicuunii aniga adeeca in allaha alla rabbii rabbigay waaye iyo wa rabbukum idinka rabbigiin waay kani aniga ee abuuray waaye idinkana idin abuuray facbuduu caabudahu isaga isaga caabuda marka marka facbuduuhu marka rabbinimadii iyo cibaadadii feeri rabbinimada sida alle loogu keli yeelayaa cibaadadana loogu keli yeelaya waana ka soo hadalnay nasaaradu marka bibalkooda iyo meelaha sidaan oo kale waa bedeleyn waxay ka dhigayaan marka waxay leeyihiin abi abi bay rabbiidii waxay ka dhigeen abi ilaahay marka waxay leeyihin aabbahay waaye iyo idinka aabbayaalkiin aabbihiin saasay ka dhigayaan ilaahay de cidna aabbo uma ah mana dhalin lamana dhalin allah subxaanahu watacaala haadaa kan siraadun jid weeyaan jidka oo mustaqiimun toosnaan badan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih